in ka badan boqol qof ayaa ku dhintay dagaal beeleed ka dhacay dalka suudaan dowladda ayaa sheegtay in dagaalku ka socdo deegaano ku yaala koonfur bari ee dalkaasi warbixintan waxaa magaalada kaahire ka soo diray wariyaha v o ed ee bariga dhexe xuseen cusmaan saxnuuni wasaaradda caafimaadka ee dowladda suudaan ayaa xaqiijisay tirada dadka ku geeriyooday dagaalbeeleedka ka socda koonfur bari ee dalka suudaan in ay gaarayaan boqol iyo shan qof halka dhaawacuna ay ku sheegtay in ku dhow saddex boqol oo qof dirirta ka socota gobolka blue nile ee koonfur bari ee dalka suudaan ayay wasaaraddu ku sheegtay dadka ku dhaawacmay in ay gaarayaan laba boqol kow iyo sagaashan qof oo u badan beelaha ku dagaalamaya deegaanadaasi sida warbaahinta dowladda suudaan ay sheegtay dirirta ugu dambaysay xooggeeda waxa uu ka dhacay dhulka ku teegsan xuduudda dalkaasi uu la wadaago dalka etoobiya kaasoo sababay khasaaro ba-an oo soo gaaray dadka rayidka hay-adda xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa sheegtay dagaalbeeleedka ka socda gobolka blue nile ee dalka suudaan in ay ku barakaceen in ka badan toddoba iyo toban kun oo qof oo reer suudaan dagaalbeeleedka ka socda dalka suudaan ayaa ka bilowday muran dhinaca dhulka ah oo u dhexeeya laba beelood oo wada dega gobolka blue nile ee koonfur bari ee waddankaasi afhayeen u hadlay militariga suudaan ayaa ugu baaqay dhinacyada dirirta ay u dhexayso in ay u hoggaansamaan qaanuunka dalka islamarkaasina ay joojiyaan dagaalka saraakiisha caafimaadka ee dalka suudaan ayaa sidoo kale sheegay in cisbitaalada degmooyinka dagaalka uu ka socdo iyo kuwa u dhow in ay buux dhaafiyaan dadka waxyeeladu ay ka soo gaartay dagaalka u dhexeeya labada dhinac ilaa iyo iminka waxaa la xaqiijiyey in ay geeriyoodeen boqol iyo shan qof islamarkaasina ay dhaawacmeen laba boqol iyo kow iyo sagaashan qof oo labada dhinaca tan iyo markii uu qarxay dirirta u dhexaysa beelaha reer suudaan ee degan gobolka blue nile ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee dalka suudaan laba maalin ka hor ayay ahayd markii golaha difaaca iyo amniga ee dowladda suudaan uu sheegay in ciidamo dheeri ay geeyeen goobaha dagaalku uu ka socdo kuwaasoo yara qaboojiyey dirirta xooggan ee labada dhinac magaalooyinka iyo tuulooyinka gobolka blue nile ee dalka suudaan ayaa lagu arkayey boqolaal ka tirsan ciidamada milatariga iyo kuwa amniga oo dhex socda waddooyinka waaweyn qaar ka mid ah magaalooyinka gobolkaasi arrimahan ayaa imaanaya xili madaxda dhaqanka iyo hoggaanka milatariga suudaan dadaal badan ay ku bixinayaan sidii loo damin lahaa dagaalbeeleedka ka socda koonfur bari ee dalka suudaan kaasoo u muuqda in uu yara qaboojiyey qaybo ka mid ah deegaanada uu ka dhacay dagaalka xuseen saxnuuni v o a qaahira